Reach out, say hello. I'm Nikki Strong, and this is VOA One The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee efemiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan v o a somaly com kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa arbaco waana soddonka bisha diseembar sanadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aan idinkuga haynana waxaa kamid a waraysi ku saabsan waaye aragnimada uu macalinka ka kororsado dugsiga hoose laakiin sheygaan ka dareemo wax weyn ee iga dhirtay in samir badan yeelano maadaama ardayaan hayno dee alxamdulilah dee ciyaal kastoo nuuc kastaba laba isku halkan ku haynaa maasha allah ilaahay nagu asturo waxaa kaloo aad maqli doontaan saameynta uu cudurka covid nteen ku yeesha dhallinyarada ka shaqaysa xirfadaha timajarista waxaan kaloon idiin haynaa kaalimihii sugaanta iyo wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha balse intaasi oo dhan waxaa kasoo horeeya warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwa
miino nooca dhulka lagu aasaa oo ay dhigeen kooxda boko haram ayay ku dhinteen koob iyo toban howlwadeen amaanka oo ay ku jiraan afar askari waqooyi bari dalka nigeria sida ay lawareediya sheegeen salaasadii toddoba qof oo ugaarsataa oo ay shaqaalaysiiyeen militarigu si ay gacan uga siiyaan dagaalka ay kula jiraan kooxdan islaamiga ayaa dhintay salaasadii shalay markii gaadhigoodii ay miina kula qaraxday tuulada kayamaala oo ku taalla bannaanka gobolka boorno ee caasimadiistu ay tahay midiguri afar askari ayaa iyaguna isniintii dhintay markii ay gaadhigoodii la qaraxday miina ay kooxda baka xaaraam ku aaseen tuulada logomani oo u dhow xadka dalkaasi uu la wadaago dalka kameruun sida ay wakaaladda wararka e f b u sheegeen in la wareediyo dhinaca ammaanka waxaa sare u kacay weerarada ka dhacaya waqooyi bari dalka nigeria tan iyo bilowgii bishan aynu ku jirno kooxda xagjirka ee taalibaan ayaa si carale uga falcelisay bandhig dhifyo naadira oo faashoon ah oo dhowaana lagu qabtay magaalada kabul halkaasoo dhalinyaro wiila iyo gabdhaba ah oo badankoodu ay ku labisan yihiin dharka lagu farsameeya galbeedku ay socod ku soo bandhigeen dharkaasi faallo lagu daabacay mareegtooda rasmiga ayaa kooxdan islaamiga ah ay ku cambaareeyeen dhacdadan oo la qabtay toddobaadkii hore iyaga oo ku tilmaamay falla dhaqan reer galbeed ah oo lafjab ku ah dhammaana diintii iyo anshixii afghanistaaniyiinta bandhigyada faashonka ayaa ahaa kuwa laga yaqaano dalkan ay dagaaladu halakeeyeen hase yeeshee waxaa badanaa la samayn jiray kuwa ragga iyo dumarkuba ay ku labisan yihiin dhar aan ku dheganayn oo ah labiska dhaqanka ee afghanistaan
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warkii dunida nala socodsiinayay aan ku bilownay macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada hoose ayaa lagu tilmaamaa kuwa ugu muhiimsan nidaamka waxbarashada aasaasiga ah maadaama ay yihiin barayaasha ugu horeeya ee gacanta ku qabta ardayda aadka u yaryara si ay u tarbiyeeyaan caawa maxamed yuusuf waa macalimad wax ka dhigta dugsiga hoose ee ku yaala xaafada hodan ee magaalada jabuuti waryaha v o eda ee jabuuti sagal siciid faarax ayay waaye aragnimadeeda waxbarashada uga warantay koleyda rag iyo dumar iskumimaan kow shaqadii xaafadii aada ama macalimada ama wax kale ahaw gabadh horta shaqa tegaysaa hawsha xaafadana kama harayso sidii ka rasun badan labada iskuu qabanaa anu raygayga ahaan haddaan ka hadlo anigayga ahaanba haddaan ka hadlo way dhacdaade marmar aad hawsha xaafadda ama ka daalinaatid ama tii iskool ka daalinaatid laakiin haddana labada sidii hanu wanaajin lahayn unbaa isku daynaaday bili-aadana waa nahay xaas baan leeyahay xaas baan nahay gawar marka iskoolka marka jirta waa buuq qof kasta wuu garanaya ciyaal meel la iskugu keenay ama da'yar gurigii markaa tir mas-uuliyad kalaa ku saaran see gabdhaha macalimiinta u maaraya marka maxaa ku raha walaahi dhib ma lahaan de waxa dhibaatada ma jirto sababtaa waxan waa labada labadaba waa la karaya qofkii ugu talagalay qof inuu shaqo tago ugu talagalay labadiiba waa inuu isku qabto dee maadaama uu qofka ugu talagalay inuu dhinacna shaqaysto dhinacna reerkiisii wato uu ka rayaadeen marka waxa inkastoo iskoolka shaqada macalinimada ay yar fara badan tahay shaqooyinka kale marka la eego inkastoo ka howl badan tahay haddana waa caadi alxamdulilah ilaahi noo fududeeyo waan isku wadnaa un dee tusaalahaan ma subax baad dhigtaa mise galab baad dhigtaa xilligeed baad dhigtaa adigu ma waqti cayiman ma jirtaba subax iyo galab oo aan dhignaa waxay ku xidhan tahay maxaa la dhahaa jilwadka waxaan la dhahaa iyo ku xidhan tahay ablaaditaan waxa la dhahaa marka siday kugu soo dhacdo matalin cisho waxaad shaqayn subax iyo galab cisho waxaad shaqayn subax ama galab laakiin jilwadka ku xidhan tahay subax iyo galab waan shaqaynaa marmar marka macalinka intee mas-uuliyad ka saar inuu qudhiis isagu isdiyaariyo ilan oo ardadana dee kaalintiisii ma- isagoo mushaarahaan ama macalin ahaan eegayn isagoo ciyaalkiisa kale u eegayn maadaama dee ciyaalka waddanka ay yihiin E- e- ekistra maxaad gelisaan juhdi badan
juhdiga walaahi waxay ku xidhanta macalimiinta caadi ahaanta inta badan macalimiintu dee kolley marka wax dhigayaan waxay u baahan wax badan inay diyaariyaan Een, hadday tahay waxa lagu siiya iskoolka waxa lagu siiya liibaraan iyarka looga dhigo talabaad liibaraanta un kuma joogaysa waa in adigu aa research samaysid aa raaditaan waad raadinaysaa si aad casharka dhiga sida uu xirfad u yeesho oo ciyaalkiina wax uga dhaadhicisid oo u tibisid tacliintii iyo cilmiga u tibisid insha allah E, goorma aad u bilowday shaqadan macalinimada أنا waxaan bilaabay sagaal sano sagaal sano ka hor insha allah alxamdulilah
marka sagaalkaas sano ka hor iyo maanta maxaa xageed adiga xataa waad yar tahay weli qudhaada maskaxaada koraysa aqoon baa kuu siyaadisa maalin walba sagaalkii sano iyo hadda maxaad leedahay farqiga u dhexeeya kow ciyaalka horta waa la qabsanaysaa laba ee, waqtigaan bilaabaya waqtiga maanta aan joogo anigii way isku mid leeyihin anigayga dhanba waxay biirayaanba oo ii biireen alxamdulilah xitaa imikadan aan kula hadla wax noo ma- ii maqan way jirtaa sababtaa qofka intuu nooda nin noola maxaa aragta kugu laabalin waxbay noo biiraysa aqoonna lagama dhargabad waa wax noo biiran waagii bareeba laakiin sheygaan ka dareemo wax weyn ee iga biirtay inaa samir badan yeelano maadaama ardayahan hayno dee alxamdulilah dee ciyaal kastoo nuuc kastaba laba isku halkan ku haynaa maasha allah ilaahay nagu asturo markaan dee nuuc kasta leeyahay ma- cay- cayga ma aflagaadayga ma nacam waxaa jiro ciyaal ciyaalada lamid ahayn oo yar aajiteeya ama dee ka yar qalqaalisan ciyaalkii nu- dee intaayoo shaqsi oo dhan baa meel ku holahaynaa markaa samirka badan baa ku barta horta mid ciyaal waa ka ciyaarin hadday iskool tahay hadday xaafadaha tahay laakiin hawl badan samir badan bay u baahantay ciyaalku maasha allah ciyaalnimo waa lasoo wala maray anu waxaan isiraam dee adbasaan baa ahaan jirta kulley haddii lagaaga sheekeyo yaraantaada iskuulka maxaad maxaad qalqaali ku heeday mise gabar miskiina waxaad hay maymimin haddaan been kuu sheegay anu aad baa qalqaalwa Okay, okay. marka macalinka hore dulqaad badan muujiyo malcaninku dulqaad badan iyo uu muujinayaaba sababta uu ku khasbanya hadduu dulqaad leen ma wajoogi karaya waxga kii dulqaadka ku yaraan uu baranayaaba dulqaadkiis aniga iga dhahna kula hadlaya bilowgii waan isweydiin jirnay dee ciyaalkan subxaan allah ilaahan waan suraan suran jirnay laakiin qof kastoo dee macalinaba ama juub noqotoba wa- waqtiga intuu waqtigu socdo un bisna samirka u ziyaadaada Een, eh, waalidka fiican waxaa la yidhahdaa waalidku hadduu fiican yahay oo ilmihiisa tarbiyeeyo ilmihii iskoolkan uu ku fiicnaan ka waran waalidiinta marmar ma tidhaahdaan mala kulantaan ma u gudbisaan ciyaalka waxyaabahaad ka aragtaan ha ha ha way jirtaa aqoonkood qabaqan wax leeraa jirta oo ciyaalka lala kulmo iyo waalidiintooda lala kulmo inta badan cishada aqoonkood qabaqan la siinayo waxaa la siinayaa waalidkii kaarneygii ilmaha iyo siduu yahay macalin kasta oo u dhigo arkaya oo wareysanaya oo dee ilmihiisa siduu yahay ka wareysanaya oo xidhiir kugu jira mar kasta xitaa haddaa cisho cayiman loo qaban macalinka markuu ardayga u dhigaya iskoolka kii dee ku edab daran ama kii ku qalqaalisan wuxuu isagiisa dhan baaba codsanaya waalidkii inuu la- la kulmo ama u yeerayo xitaa mayna waxaa jira waalidiin fiican oo maasha allah ciyaalkooga daba socdo had iyo jeer ciyaalkii daba socdo oo dee macalimiintii la socdo oo ardaygii seegu yahay iyo raayihiisi waxaa maasha allah ogaa dadku isku mid maahayn dee
xageed ka rajaynaysa aqoontaada inay gaarto ugu dambayntii ilaa jaamacadda inaad dhigto amaad ka saraysan ma doonaysa arriyadaada wax- aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad bilowgii markaan markaan ardayda ahaan jiray horta dadkuna isku mid maa macalimiinta intooda badan dee walaahi ma gartay laakiin isku mid maa dadna waa dad doonaya inay macalin noqdaan dadna waa dad way jiraan dee dad ah, nasiibku ka dhigay anigu shaqsigii ahaan haddaan ka hadlo weligay waan jeclaa inaan macalimad noqdo malaha dee nasiib igu soo dhacay ma garto macalimiin fiican ii dhigi jiray iyo moon inay jeclisiyeen xagga iga timid ma garto laakiin weligay xitaa markaan jaamacadda dhigin waxaa dhihi jiraan macalimad baa noqonaya laakiin macalimada waxaa ku tali jiray adoo leeraao jaamacadda ka dhigta ama waxaa dee sii socdan insha allah taasi waxay ahayd cawo maxamed yuusuf oo ah macalimad wax ka dhigta dugsiga hoose ee ku yaala xaafadda hodan ee magaalada jabuuti waxay u waramaysay waryaheena sagal siciid faarax haatana dhegaystayaal ayn mar kale dib u jalleyno dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana ayn ku wada nasanno
indoora jacaylka adkeey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaade aroos gala ammaan mudane ubaxu dino iscaashaqayba allaylehe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane indhacashaqo isku ooyayo isilashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indooda jacaylka adkeeyey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane ubax cudino iscaashaqayba allaylehe ammaan mudane gayan isdoorta ehel ku taama arooskooda aqal la seesa dhiga aslan iyo kabad la unta ubax cudgoonan lagu daadiya allaylehe ammaan waad istaa heshaaubahaylesi u adeegasi inamiya gabdhaba adeecasi inamiya gabdhaba adeecasi adamaanigi arsaaqnasi laba aramida imtixaanka jacayl u adkaystaba ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku abaabsho oo islaamnimo baray ammaan mudana malkiyo dookha in waadka jacaylka udgoonku beerma ammaan mudane laba ka ilaalsha nacabka ilbeeye dhaqanku aroorsha ammaan mudane afka hoyiyo hiddaha asalka awlaadda tusaa ammaan mudane laba aramida imtixaanka jacayl u adkaystaba ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku abaabsho oo islaamnimo baray ammaan mudana bal eega eega eega ubaxani bal eega bal eega eega eega abkoo ila eega bal eega eega eega ambaqaad ka jacay bal eega eega eega adkaystay eega bal eega eega eega wayu wahatee bal eega eega eega abood kuma eeg eebow oh oh oh eebow oh oh oh eebow ubaqaylesi eebow u adeegasi eebow inamiya gabdhaba eebow adeecasi eebow adamaanigi eebow rasaaqna siiyebow ubad khayr leh siiyebow u adeega siiyebow inam iyo gabdhaba yebow addeeca siiyebow adamaanigi yebow arsaaqna sii ebow ebow ubad khayr la sii ebo ebow arsaaq waa saxsi ebo ebow ubad khayr la sii ebo ebow arsaaq waa saxsi dhalinyarada soomaalida ee ka shaqeeya goobaha timaha lagu jaro ee suuqa islii ee magaalada nairobi ayaa sheegay inay la daaladhacayaana saamaynta uu ganacsigooda ku yeeshay xanuunka covid -19 aadan cumar oo ka mid ah dhalinyarada qaxuntiga ah ee magaalada nairobi ee ka shaqeeya mid ka mida goobaha qurxinta timaha ee xaafadda soomaalidu ay degtay islii ee magaalada nairobi ayaa dhibaatada dhaqaale iyo weliba saamaynta ay dareemayaan uga warramay wariyahayaga khadar maxamuud xareed maasha allah alxamdulilah horta eh, nairobi sidaan uu soo galay shaqooyinkeyga maasha allah shaqooyinkeyga wax badanaan horta xoogaa aan ka fahmay oo oo shaqooyinkeyga ah corona laakiin dhib fara badan ayuu noo geystay sababtoo tahay habeen horeta hadda qasooyin waxaa dhacday meeshaa dhexdeeda yacni ani bahalka siimbiri waan xirtaa Eh, ummaddan kalena way ku yar yihiin in nin uu soo boodo dhow micnaa haa maaskaha maaskaha maaskaha ani badi waan xirtaa markii dad aan u shaqaynaayo ummaddan kalena micnaha eh, siimbiri mararka qaar sanka waa u furan yahay inaa micnaha oo la dhaho inaa micnaha oo la dhaho yacni war ninkaana idinkaga fiican yacni waan arkay aniga xoogaa dadka meeshaan dhali- dadka meeshaan ila joogaan xoogaa anaga xoogaa ugu weyn marka akhlagayga iyo cilmigayga adeegsadii marka corona dhib weyn uu dhalinyarta horta u geystay shaqooyinkeennana hoos ugu dhigay zaaid okay shaqooyinkeennana aad iyo aad uu hoos ugu dhigay okay marka een, een, eh, dadka ama macaamiishiina timaha aad u jaraysaan oo kaleeto ma waxaa jira qaab aad ugu talagasheen eh, maadaama dee cudurka lagu kala qaado in laisku soo dhawaado oo maaragtay calaamadahaas sidee u diyaar garowdeen in macaamiishiinan iyo idinka aad kala badbaadaan coronavirus
wallaahi niyow horta eh, ilaaha wax badbaadiyo waxaan hadeertaan aan u buruntaysanay oo yacni qofkaas kale aan u xirno annaga leh sidaan isku difaaci lahayn falkiisa galno oo gacmahan galofis gashanaynaa eh, mishintana waan haynaa eh, mar eh, face- face maskana waa xiranaa laakiin qofkaas face maska ma loo xiri karo simbiri micnaha garka ayaa loo jarayaa indheefigaa loo jaraa marka face mask asi ma loo xiri karo marka waxa waaye ilaahay unbaa hortana kala badbaadin way laakiin bahalkan eh, dhib weyn ayuu keenay dad badanaan arkay oo markay soo galayin xataa ku dhahayin adiga xero adoon xeranin anima iska furaay oo ku dhahayina la kulmaysa xataa marka adiga xaaladiisa aad iyo aad ay u xun tahay marka alxamdulilah rabbilcaalamiina wuxuu ilaahay noo barakeeya waan iska helnaa laakiin bahalkaas aad iyo aad uu magaalada wax ugu hayaa dhibaato weyn shaqada ka waran marka se- eh, si- siduu idiin saameeyey wallaahi shaqada sidii markii hore iyo hadeertaan ee, markii hore aad iyo aaday u ficneed laakiin hadeertaan shaqadayna xataa aad iyo aad waayo dadkii badi waxaa iska macquula inay gurigooda iskaga xirtaan makiin inay iska gataan cabsi darteeda oo baalkaas ay ka qabaan Ah, marka waxaan leenahay corona allahana ay kor qaadaan leenahay
sidee marka ugu diyaar garowdeen inaad ka hortag samaysaan
wallaahi ka hortag inta tabarteenaya waan iska difaacnaayo galofiska aan kuu sheegay iyo annaga sankaas aan xiranayn iyo waxyaalahaas ayaan intuu ilaahay naga dulqaadaya ayaan isku difaacnaa oo alxamdulilah ilaa iyo xoogaa sidaas aan u suubinay waa nagu yaraaday waa nagu yaraaday aad iyo aad ma aragno Weli- ma jirtaa mararka qaar inaad la kulantaan dad ama xanuunka qaba ama xanuunsan ama calaamadihii leh Ah, maya maya maya maya ma arkin waaye qofkii ku dhaco asigaaba hadda istrankiilaya qofkii ku dhaco asaaba istrankiilaya hadirtaan oo shicibka dhan way dareemeen bahalkaas haddii qandhayiris ay qabato xaafadiisa unba kasoo tagaayo qofkii inta qandhayiris ku qabatan wuxuu leeyahay xogaayiris qandhaan iska dareemaya waan goynaya uu leeyahay gu shaqada dhan wuu ka tagaa xaafadou iska aadaa marka caqabadaha ugu badan aad la kulantaan maxaa ka mid marka tan hadda aan kuu sheegaayo waayo oo yacni midigta kor camalasba naga dhigiba anagii naftarkiinasna kala midigta koribo Ah, ninkii xataa xag kain dhisho heer abinurata marka qof aan u jaraayo waxaa dhacday inuu oo mid oo ila joogo orome eh eh, inuu xagga albaabka soo taagan oo hidhisho ninkaas in dhishkiisa banaanka nagala aad in la dhaho banaanka nagala aad in la dhaho ayaa dhacday xataa marka ma samayseen een, eh, waxyaabihii een, nadaafadda sida sanitizerkii iyo faradhaqii iyo ma samayseen aa maasha allah maasha allah banaanka fadhaqa yaalo si fiican si fiican annaga waa faradhaqnaa allukula taalo waa meesha kaala arag beautifulkeeda aad iyo aad nadaafadeeda aad iyo aaday u fiican tahay meesha maasha allah qiimaha madaxa ama timaha lagu jirto maxaa iska bedelay xilliga lagu jiray corona wallaahi wax iska bedeli malaha laba boqolaan ku jirayni haddana labadii boqolaan ku jirnaa dimi jiraa laba doolar oo dhiganta Ah, laba doolar ay u dhigantaa laba doolaraan ku jirnaade maasha allah maxaa marka rajaynaysaan rajadiina maxay tahay inuu ilaahay geedkan sanadkan cusub naga dulqaado oo wadanka sidii hore uu noo ahaado oo bandoogan iyo balaayadan iyo waxyaalahan afarta saac iyo saddexda saac la leeyahay ilaahay inuu naga dulqaado oo fariigii aan ahaa jirin aan u shaqaysano sababtoo tahay markaasay rasaaqada ay si fiican kugu furfurmaysaa oy farxaddana ay balaaranaysaa laakiin corona intuu jiro farxadda xataa waa yar tahay Ah, farxadda biniaadanka aad iyo aad ay u yar tahay aadan waa santa aadan
Ay, sidoo kale anigana sidoo kale waan idin salaamayaa dhegaystayaal markana kusoo dhawaada ciyaarihii
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenii cayaaraha haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska ee kubadda cagta kulamo ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo kalena caawa la ciyaari doono kulamadan ayaa ingiriiska looga yaqaanaa ciyaaraha boxing dayga waxaana la ciyaaraa toddobaadka u dambeeya ee bisha disembar sannad kasta kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha braton albion iyo arsenal kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda arsenaal oo marti ahayd waxa ay braton albion kaga badiyeen gool iyo waxba tababare michael arteta iyo kooxdiisa ayaa gaaraya guushii labaad oo xiriir ah saddex maalmood gudahood iyagoo ka soo badiyey kooxda chelsea taas oo cadaadiska kasii yaraynaysa arteta oo loo keenay in kooxda arsenaal uu dhiiga ku soo celiyo ayaa intii uu la wareegay waxa ay ahayd mid hoos usii socota iyadoo guuldarooyinna la kulmaysay goolka kooxda arsenaal ay kaga badisay kooxda braton albion oo ay u martiyeen ayaa waxaa u dhaliyey weeraryahankooda alexander lagased kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka ingiriiska ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda banley ee kubadda cagtana waxa ay hal iyo eber uga badiyeen kooxda kale ee sheffield united banley oo martigelisay kooxda sheffield ayaa goolka ay kaga badiyeen waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda benme westham united iyo southampton oo wada ciyaarana barbaro eber iyo ebera ay isla dhaaf waayeen kooxda leeds unitedna waxa ay shan iyo eber uga badiyeen kooxda westbrom albion oo garoonkooda ay ugu tageen leeds oo si weyn uga gacan sarraysay kooxda westbrom albion ayaa shanta gool ay ku badiyeen mid ka mid a waxaa si qaldan isaga dhaliyey ciyaaryahanka westbrom u ciyaara ee sawires afarta gool ee kale kooxda lidis ayaa waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah alyeski oo laba gool oo ka mida dhaliyey harrison rodrigo iyo rafinha kulankii u dambeeyey ee kulamadii xalay dhacayna waxa uu dhex maray kooxaha manchester united iyo wolverhampton kulankan oo ahaa mid adag ayaa ka dhacay garoonka oltravord iyadoo kooxda manchester united ay ku badisay gool iyo waxba ciyaaryahan marcos rashford ayaana daqiiqadii saddex iyo sagaashanaad ka fujiyey kooxdiisa manchester united oo hadda soo gashay kaalinta labaad ee kala horeynta horyaalka premier leaga iyagoo laba dhibcood ka hooseeya kooxda liverpool ee kubadda cagta kooxda wolverhampton wanres ayaa ka fursada badnayd kooxda manchester united marka loo eego iskudaygii gool lagu dhalin karay ee la sameeyey ciyaaryahan david deheya ayaana beeninayay iskuday kastoo ay sameeyaan ciyaartoyda kooxda wolverhampton wanres oo ay doonayeen inay gool ku dhaliyaan kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka premier leaga ayaa caawa la ciyaari doonaa kooxda tottenham oo maalmahan uu xaalka ku xun yahay ayaa soo dhoweyn doonta kooxda fulham oo ay ka wada dhisan yihiin magaalada london kooxda difaacanaysa ee liverpoolna waxa ay u martihi doontaa kooxda newcastle united dhegaystayaal wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatana dhegaystayaal aynu mar kale dib u jallehno dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fanaaniinta cabdifataax yare iyo ikraan caraale
mililicada quruxdiyo inantan ma jirtaay muuqaagu waxaana mililicada quruxdiyo
guud ahaan idaacaddii dhallinyarada maantana dhegaystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo